بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد maanta waxay noo tahay maalin farxadeed meeshaan waxaa isugu nimid maanta inaan xariga ka jarna mashruuc laga fuliyey degmada baardheera gaar ahaan xaruntan bulsho oo hadda aan joogna mashruucaas oo ah in ceel halkan ku yaalay soolar iyo qalab lagu rakibay isla markaasna waxyaabo kale laga qabtay sida qolkii qalabka lagu hayn lahaa oo kale loo dhisay ceelkaas oo qaybo badan oo magaalada ka mid ah gaarsiin doona biyo nadiif hadduu ilaahay idmo mashruucan mashruuc labaad oo magaalada laga fuliyey qeybtiisa labaad weeyaan waxaana fuliyey maamulka degmada baardheera isagoo yani gacan ka helay qolooyin kale waxaa weeye marka waxaa doonaynaa hadduu ilaahay idmo barnaamijkan in laga faa'iidaysta waa barnaamij lahaanshihiisa iyo lexjecladiisa ay leedahay ummadda baardheera maamulka khaaskuma aha waxaana mashruuca gacanta u gelinay oo hadduu ilaahay idma barnaamijka gacan kuhayntiisa iyo ilaaladiisa iyo aan annagana hadduu ilahay idma ku kormeeri doonaa doctor aadan oo asagana waxyaabaha barnaamijkan muhiimka u leeyahay ka hadli doona hadduu ilaahay idma taas marka waa guul noo soo hoyatay gaar ahaan gobolka guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada baardheera waxaan rajeynaynaa marka mashaariic kuwaan oo kale in laga fuliyo degmada waxaa jira degmada waxyaaba iska caqabadaha jira oo tusaale ahaan biyo nadiifa degmada ma jiraan ceelkan laakiin iyo shirkadan iyo hawshan waxaa weye biyo nadiif magaalada way gaarsiinaysaa laakiin kuma wada filneed magaaladii oo dhan waxaan codsanaynaa marka hadduu ilaahay idma qolyooyinka deeqaha bixiya kuwa daryeela caafimaadka iyo nadaafadda iyo biyaha kaliyan in la helaba in sida hadda qeybta magaalada iyo barnaamijkan uu ka qaban kala qaybo kala soo haree qaybaha kale ayaga laftigooda in maaragtay wax loo hela si dadka ay caafimaad u helaan biyo nadiif u helaan alxamdulilahi nabadgelyada iyo amniga waa la haystaa waxaa la doonaya oon ka hadlayn waxaa waa biyo nadiif in la hela caafimaad in la hela horumarka in lasii ziyaadiyo barnaamijkan marka wuxuu kamid yahay barnaamijyaha ugu muhiimsan oo degmada laga fuliyey mashaariic badan baa degmada laga fuliyey laakiin maadaama waxyaabaha hadda magaalada xanuunka u keenay ay kamid yihiin biyaha aan nadiifka ahayn oo la cabay wuxuu noqonayaa marka barnaamijkan kuwa ugu muhiimsan buu noqonayaa sababta caafimaadkii wuu ku saabsan yahay biyaha nadiif haddaan la cabinoo webiga sida looga soo qaaday biyihii tuubooyinka ay ku shubaan oo dadka isaas ku cabaan caafimaad daraa ka dhalanaysa waxyaabaha kale oraho magaalada inta badan ka dhacana waa barnaamijkaasaa keena laakiin kan ceel nadiifa biyihii laga qaadayaa qaybihii biyaha ay ku jiraan oo dhan oo barnaamijkan loogu talagalo o dhan wuxuu gaarsiinayaa biyo nadiif ah waxaan codsanaynaa marka qaybaha soo haray sidaas oo kale insha allahu tacaala in loo hela aad iyo aad baan barnaamijkan maanta ugu faraxsannahay in maanta xarig jirkiisa aan meeshaan u joogna uu noo fulay si nabadgelyaa noogu fulay wada ilaalintiisa iyo daryeelkiisa iyo maarata qalabkiisa ilaalintiisana si wada jir ah barnaamij aan leenahay oo shacabkeenna iyo maamulkeennaba inaan wada ilaashanna ay waajib tahay noqonaysaa hadduu ilaahay idma aad iyo aad baan umahadsantihiin guddoomiyahan kusoo dhaweyn wsala alaa sayidina wanabiyina maxamedin wacala ali sayidina maxamedin wasaxbi wasalm wabacdu walaalayaal maanta waxaa farxad noo ah inaan xarig ka jarayno ceelbiyood ceelbiyoodkaas oo laga hirgeliyey degmada baardheere ceelkaas oo le biyo nadiif ah asaga oo loo sameeyey qaab casriyeysan oo soolar uu ku shaqaynayo xilliyada qoraxda ay jiraan ayadoo xilliyada kalena loo isticmaali karo matoorada iyo baraamiyadaas oo kale in xilliga uusan roobka ay da-ayaan oo qoraxda ayna jirin ceelkan marka waxaa iska kaashaday maamulka degmada oo gacan ka helaya qolyaha deeqbixiyaasha us aidka waa u mahad celinaynaa intii gacan ka geysatay dowlad goboleedka jubbaland iyo iyo qolada yurubiyaanka oo maxaan ku raha deeqbixiyaasha ah waxaan leenaha marka hadduu ilaah yidhaahdo waxyaabo badan oo waxa dadka anfacayo hunguri dadka la siiyo waxa ma taro raashin iyo waxyaabaha la bixiyoo kale oo heedaha caalamka ay bixiyaan waxa ma siyaadiyaan waa un maalin maalmaha maxaan ku rahdaa lagu hergelaa laakiin barnaamijka sidaanoo kaleo dhaxalgalka ah waa barnaamij aad iyo aad u fiican ciddi marka wax qabanaysa in ay barnaamijyadaanoo kala qabato diintana waa lagu ammaanay oo waxyaabaha sadaqada jaariyada ah ayay ka mid tahay ceelbiyoodka iyo maxaanku ceelasha la qodo geedaha la tallaalo masaajidda la dhiso dhulka waqafka waxyaabahaasoo dhan baa ka mid ah in marka ciddi wax qabanayso oo deeq bixinayso wax dadka anfaco oo raasamaalla ay qabtaan sida ceelbiyeedka ceelbiyoodkaanoo kale ceelkan biyihiisa waa nadiif wuxuu ku yaalaa xerada bulsho maxaanku irahda waxaa gacanta ku hay sidii horey ugu sheegay gudoomiye ku-xigeenka doctor aadan faarax oo ah kambani biyaha ka shaqayn jiray ceelkan horey gacanta ugu hayay maalgelintan marka lagu sameeyey maanta maamulka maadaama lagu wareejiyey waxaan ku wareejinaynaa doctor aadan oo kambanigan ka shaqeeyo maxaanku rahdaa maamulana ka ah barnaamijkan waxaa ka faa'iidaysta dad badan oo bulsho ah sidii kaamamka qaxootiga dadka danyarta ah masaajidda xarumaha dowladda maxaanku rahdaa isbitaalka weyn ee degmada iyo maxaanku irahdaa dadka ka agdhadhow oo tuulooyinka kule si tuulada bulsho oo kale waxaa boqolkiiba konton laga dhimay lacagtii awal laga qaadi jiray dadka maadaama ceelkii maxaanku irahdaa si wanaagsan loo maalgeliyey waxaan leenaha marka maamulahana waxaan ka codsanaynaa isagana inuusan ceelkan hallaabin gacanta uu ku hayo waardiyihiisa nadaamintiisa annaga maamulka ana mar walba waan ku garab taagannahay inaan gacan ka siino wax alla wixii maxaanku irahdaa lagu sii hergelinayo ceelkan waxaan kaloon u mahad celinayaa bahda saxaafadda oo mar walba miidiyaha ay u gudbiso fariimaha aan maxaanku irahdaa bulshada ka soo baxayo oo loo gudbinayo deeqbixiyaasha iyo dowladaha dhammaan dowladda federaalka dowlad goboleedka jubbaland iyo dhammaan ciddii maxaanku irahdaa wax geysan karta oo dhan aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddana waxaan ku wareejinaynaa ceelkii aad arkayseen biyihiisa nadiifka ah oon cabaynay doctor aadan baan ku wareejinaynaa oo kambanigan gacanta ku hayo aad iyo aad baa umahad بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين والرسول رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله مهد ضمانتيد الله أيو السكناضي إلهي إنبا إسكال مهد ضمانتيد مهد الله بعد جيتي jaa-isa waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada baardheere gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo waaxyada maamulka degmada uu ka kooban yahay iyo bulshada reer baardheere ee ogaatay baahida loo qabo biyo nadiif ah iyo doorka ay ku leeyihiin noolaha bini'aadanka ah biyaha nadiifkaa caafimaadkooda waxaan muddo badan ka soo shaqaynaynay inaan helno il biyo macaan oo nadiif ah deegaankeenna meel fara badan ayaan dhagax walbaan gedinay meel kastaan isku daynay inaan qodno raad walba oo information biyo ah iyo dhaatadiisaan waxaan raadinaynay muddo ilaa labaatan iyo saddex sano ah waxaan ku guulaysanay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii inaan helno ishii muuri uu horay u qoday oo afcabaalka ahayd ee riigga muuri lagu qoday ee xeradan bulsho ku taalay ceelkaas waxaan ku samaynay inaan qodno isagoo asaruurmay fiishin baan ku samaynay annaga oo niman technician ah oo water technician ah oo group ahayn bacdi ceelkaas markii aanu soo saarnay oo baraag yaroo gaaban aan u samaynay annagoo rabna inaan horumarin samayno waxaa saamixi weyday masaalaxadda dalka ka jirtay nabadgelyada ayaa saamixi weyday ilaa labaatan sano ku dhowaad ayaa waxaan daba taagnayn sidii loo heli lahaa ilo biyo nadiifa oo degmada baar dheere ka haqabtiro in ay ka go'aan biyaha kontaminaydka wasaqda oo webiga uu keeno xilliyada kala gedisan waxaan qodnay ceel ceelkaas ka hooseeyo waxaan qaadnay h b ga biyaha lagu raadiyo macaankooda saltigooda waxaan raadinay laboratory lagu raadiyo biyaha caafimaadka ay leeyihiin waxaan arintaas wax fara badan oo fara badan oo fara badan ku bixinay juhdi aad u fara badan oo dhaqaale iyo maskaxba leh waxaan ku guulaysanay inaan qodno ceelkii saddexaad kaasoo dhadhanka la mid ah biyaha webiga labada ceeloo hore oo aan horey usoo qodnay waxay aad ooga adkaayeen xagga cabbitaanka ceelkan hadda la maalgeliyey ee la casriyeeyey sababtoo ah waxay ahayeen ceelal biyo nadiifa leh laakiin wax yar ka dhanaan oo ka adag biyaha webiga oo kale dadkeenna nasiib wanaag caafimaad ma daneeyaan ee dhadhan bay daneeyaan waxay raaceen biyihii webiga inay macaansadaan ayagoon ka warramin caafimaadka ay leeyihiin biyaha ceelka taas darteed waxaan kalifnay bal inaan helno il biyihii webiga la dhadhan ah caafimaadkana sidii la rabay ah waxaan ku guulaysannay ceelkan la maalgeliyey ee maamulka degmada aan u gudbinay codsi in nala ku taageera ceelkaas oo wax laga qabto waan ka mahad celinaynaa waxay u gudbiyeen meel kasta oo ay ka heli kareen fan lagu maalgeliye ceelkan way u soo heleen waxaa loo sameeyey solar system casri ah daaragtali bamka biyaha uu oga soo qaadahaya ceelka haanta elevatorkahana uu ku shubahaya haantaasoo ku shubta haamaha xarumada degmada oo dhan isbitaalka iyo xarunta degmada iyo howlka bulshada iyo waxaasoo dhan iyo haamaha brifisationkahae hore oo si ganacsi ah aan u dhisnay oon magaalada aan si ganacsi aan oogu gelinay waxaa kaloo ceelkan ka faa'iidaystay oo arintaas ay kasabtay maadaama maalgelin bulsho la siiyey laba kun oo i d b ah oo dadkii barakac ahaa oo ku soo barakacay abaarihii iyo konfliktayaashii dhacaya ee bulshada soomaaliyeed dhexdeeda marayay labadaas i d b oo kaamjirix iyo horseed ah oo ka kooban laba kun oo qoys waxaan u samaynay laba kiyoska oo ay ka cabo qoyskiiba kun qoysba uu kiyoska ka cabo labadaas kiyoska hadda waa diyaar qof kasta oo deegaanka baar dheere ku nool oo i d b daas ah ama safar ah ama socdaalahoo u baahda biyaha ceelka nadiifta ah wuxuu ka heli karaa kaamjirix iyo horseed iyo xaafadihii ganacsiga awal u biyogashaday intaba waxaan isku dayeynaa insha allahu tacaala awal laba kun saddex boqol iyo toban qoys ayay ahaayeen wixii biyaha ka qaadanahayey haddana waxaa ku soo biirtay laba kun oo i d b ah waxaan isku dayeynaa ilaa shan kun inaan gaarsiino mustaqbalka dhow waxaana mustaqbal fog taargad noo ah in aan gaarsiino baar dheere inay ka go'do biyo aan ahayn biyo ceel oo nadiif ah maxaa yeelay qofka bini'aadanka ah caafimaadkiisa waxaa asal u ah biyaha nadiifta ah ilaahayna aayaadkiisuu ku sheegay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin qof kasta wax noolo kasta biyaha laga noolaysiiyey biyuhuna ku nool yahay waxaan ballan qaadaynaa kabeliganaga bulsho boorhool in aan joogtayno shaqada oo awalba si baraifada aan u haynay haddana si gobermental ah naloo ku kaalmeeyey in aan sida la rabo oo bulshada baar dheer ay xaq u leeyihiin aan u gaarsiino waxaan aad raalli ooga nahay xaafadaha uu siiyo ceelkan biyaha oo ah sarinley buulo hoos buulo qorax bulsho buulo wariidhi muuri buulo garas kaamjirix intaas oo kaam ah oo ku hareeraysan oo awal si ganacsiga aan biyaha tuubooyin ugu gelinay wuxuu maamulka degmada soo joodiyey anna aan saxiixay anoo maamulihii bulsho ah in boqolkiiba konton shan toddobadaa tuulo ay biyaha ku qaataan boqolkiiba konton qiimaha laga dhimo waxay isku helayaan biyihii oo raqiis ah iyo biyihii oo caafimaad ah labadaasay isku helayaan labadaas guulood bay hayaan calaa qoys boqolkiiba konton bulshoweynta degmada iyo ganacsiga waxaa boqolkiiba ayagana afartan ayaa laga dhimayaa waa sida uu qorayo heshiiska maamulka degmada iyo kabaniga shirkadaan shirkaddan iska leh oo aan anigu maamulaha ka ahay waxaan codsanaynaa maadaama lagu guulaystay fayskii koowaad in soolarka uu shaqeeyo soolarka wuxuu shaqeeyaa oo basa si daaragti ah xilliga ay qoraxdu taagan tahay markuu roobka jiro markuu cirku cadarka noqdo iyo habeenkiiba waa fursad naga maqan oo biyihii aysan shaqaynayn waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada in aan helna generator sistamka kaba iyo deeqbixiyaasha iyo bulshada caalamka oo dhan in nala ku taageero inuu ceelka si ay biyihiisa joogto u noqdaan habeen iyo maalinba u shaqeeyo generatorkaas in nala ku kabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq waxaan diyaar u nahay dhaliil kasta oo naloo soo jeediya inaan qaadano waxaan diyaar u nahay instruction kasta oo nala siiya inaan fulino waxaan diyaar u nahay in aan joogtayno mashruucan iskuna dayno baar dheer inaan ku xaqabtirno biyo nadiif ah